dowladda federaalk ayaa sheegtay inaysan aqbalaynin hadallada ay safiirada qaar ka jeediyeen doorashadii maamulka la baxay somalilan axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegay inaysan aqbalaynin hadallada ay safiirada qaar ka jeediyeen doorashadii maamulka la baxay somalilan wuxuu sheegay in safiirka denmark uu ka jeediyey hargeysa kelimad uu maamulka somalilan ku tilmaamayo inuu yahay dal sidaasi daraaddeed oo ay fadhi ku ballansan yihiin waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya tan u dambaysa waxaa weeye safiirada ajnabiga oo dalkan ku sugan qaarkood waxay tageen hargeysa oo doorasho ka socotay dowladda soomaaliya mowqifkeeda way caddaysay doorashooyinkaas ku saabsan runtii waxaa ayaan daraha in safaaradaha safiiro ay statements halkaas ka jeediyeen qaarkoodna inayba ku tilmaameen country waan u yeernay safiirka danishka markuu arrintaasi ku dhawaaqay wuuna noo ballansan yahay